madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay inuu dalbaday inuu la kulmo musharaxiinta mucaaradka oo ay si weyn isaga soo horjeedeen in muddo ah xalay waxaa filla soomaaliya ku kulmay axmed qoorqoor cali guudlaawe rooble iyo farmaajo labada hogaamiye ee galmudug iyo hirshabeelle oo wajahaya cadaadis qabiil ayaa la sheegay inay farmaajo la wadaageen halista ku gadaaman muddo kororsiga labada sano ah iyo cabsida laga qabo inuu dalku gala dagaal sokeeye farmaajo oo la sheegay inuu u muuqdo nin weli ku adkaysanaya muddo kororsiga ayaa xalay u soo dhiibay qoorqoor iyo cali guudlaawe inuu rabo inuu la kulmo dhammaan musharaxiinta mucaaradka si loo dhammeeyo gulufka colaadda loogana heshiiyo xaalka taagan wuxuu sheegay inuu rabo inuu mucaaradka la heshiiyo inta uusan qaadan go'aan cusub oo aan hayn muddo kororsi qoorqoor iyo cali guudlaawe ayaa xalay farriintii ugu weyneed oo ay kala soo laabteen farmaajo waxay noqotay inuu farmaajo dalbaday inuu la kulmo musharaxiinta mucaaradka caawa siddeedda fiidnimo waxaa jira kulan u dhexeeya hogaamiyaasha galmudug hirshabeelle iyo musharaxiinta mucaaradka kulankaas ayaana looga doodayaa dalabka farmaajo ee ah inay musharaxiinta iyo isagu is arkaan sidoo kale cali guudlaawe iyo qoorqoor ayaa musharaxiinta la wadaagi doona doodda farmaajo ee muddo kororsiga iyo sida arrintan meesha looga saari karo muxuu farmaajo u dalbanayaa kulanka musharaxiinta madaxweyne farmaajo wuxuu in muddaha colaadinaya dadka ka soo horjeeda magaalada muqdisho waxaa ka taagan dhiilo colaadeed waana sababta ay maanta beesha caalamka ugu yeertay farmaajo wuxuu ugu tala galay inuu xubnaha beesha caalamka maanta u sheego inuu la ballansan yahay mucaaradka uuna rabo inuu arrinta isagu xalliyo oo isaga laga warsugo farriinta kale ee uu kulankani ka leeyahay ayaa lagu sheegay inay tahay inuu rabo inuu hoos u dhigo xiisadda ka jirta magaalada oo uu muujiyo in dadka mucaaradka taageersani ay meel cidlaha ku shidaal goosan doonaan oo aanay raggani mabda'a weyn wadin sidoo kale waxaa la aaminsan yahay inuu kulankani yahay miduu raba inuu ku kala dilo musharaxiinta mucaaradka iyo hogaamiyaasha labada maamul ee puntland iyo jubbaland mucaaradku ma aqbali doonaan kulanka farmaajo haddii ay mucaaradku aqbalaan kulankan iyagoo aan wadan siciidan iyo axmed madoobe waxaa meesha ku dhiman doonta aragtidii midaysneed ee lagu wajahaya farmaajo labada hogaamiye ee siciidani iyo axmed madoobe ayaa muddo u dagaalamayay in musharaxiinta mucaaradku ay qayb ka noqdaan geedisocodka doorashada haddii ay mucaaradku farmaajo la kulmaan isagoo aan ka laaban muddo kororsiga waxay kaloo ka dhigan tahay inay u xalaalayn doonaan labadii sano ee farmaajo la siiyey labaiyo tobankii bishan xubnaha mucaaradku haddii ay diidaan kulanka waxa uu farmaajo heli karaa marmarsiyo uu dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ugu sheego inuu yahay xaldoon laakiin la diiday in lala kulmo si loo heshiiyo musharaxiinta mucaaradka waxaa lagu soo tuuray gantaal weyn oo siyaasadeed waxaana sida ay kulankan siyaasadeed u maarayaan laga dhex akhrisan doonaa miisaankooda iyo inta ay qodan tahay doodoodu maxay kula taadi